waa hagaag iminka waxaa ila jooga sheekh maxamed abu cabdalla oo horay waali uga soo noqday jubbooyinka iyo shabeellaha hoose intaba sheekh maxamed kusoo dhowo idacadda islamiga alfurqaan jazaaka allahu khayran waan dhowahay idaacadda alfurqaanna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan dhowahay waayahay kulankan aad ka qaybgelaysay oo xarakada shabaab almujaahidiin madaxdeeda sare iyo walaadda gobollada iyo rag kaloo mas-uuliyiina intaba ay ka qayb galeen maxaa ka mid a qodobada aada isla haday alla ilaah way mudnaayeen in laga doodo oo la falanqeeyey maxaase natiijo ah oo laga gaaray jazaaka allahu khayran shirkan wuxuu ahaa shirarkii intaan ka soo qaybgelayay min labada kun iyo sideedda ilaa hadda alxamdulilah rabbialcaalamiin shirarkii la qaban jiray wilaayaadka iyo qiyaadada aad iyo aad inta badan waxaan isleeyahay waxaan ka maqnaaba waa ayareed shirkan shirarkii hore waa ka duwanaa wuxuu kaga duwanaa xagga wakhtiga waa uu ka dheeraa xagga qodobada la falanqaynayana waa uu ka badnaa mushaarikiintuna intaas way ka badnaayeen oo aad iyo aad waxyaabihii lagu lafaguray arrimaha wilaayaadka waxaa ka mid ah horumarinta bulshada sidii ummadda wax loogu qaban lahaa sidii dacwada loo fidin lahaa sidii loo dhaqangelin lahaa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar run ahaantii aad iyo aad baa arrimahaas looga hadlay sidii ummadda tawxiidka loo fahansiin lahaa annagu waxa ummatu dacwa ayaanu nahay jamaacadanna waa jamaacatu dacwa waaljihaad marka aad iyo aad baa waxaa loogu lafaguray sidii dacwada loo horumarin lahaa sidii guri walba loo gaarsiin lahaa sidii dadka caqiidada looga sixi lahaa sidii wax loo bari lahaa marka aad iyo aad hadday noqoto dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhanka horumarka beeraha iyo dadka waxa weeyaan xagga noloshooda dhan walbaba dhanka khadamaadka iyo bulshada wixii loo qaban karo aad iyo aad baa loogu lafaguray run ahaantii waxaan isleeyahay maantay maalinteeda ayay ahayd fursad fiicanna waa la siiyey ilaahayna ha ka abaalmariyo qiyaadada guud iyo inta kale ee wilaayaadkaba hadda shaqada gacanta ku haya aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa qadiyadaas aad baa loo lafaguray run ahaantii waxaan isleeyahay natiijo fiican baa ka soo bixi doonta waxaana sugaynaa maalmaha soo socda in calaa ardiilwaaqic in lagu tadbiiqiyo laguna fuliyo wilaayaadka wax badan oo isbeddel ah ayaa la dareemi doonaa insha almawlaa marka waxaan isleeyahay dhammaan ummadda muslimkaana nugu baaqayaa inay waxa weye gacmaha isqabsadaan walaalahooda mujaahidiintana ay u soo duceeyaan ayna u kaalmeeyaan sidii laiskaga saari lahaa cadowga intaan iyo in ka badanba waa la qabsan karaa waan isleeyahay waaya ragga mas-uuliyiinta ka ah gobollada waxyaabaha ay soo gudbiyeen oo maaragtay ishaga la xaliyey marka laga soo tago dee intaad sheegtay maxaa kaloo dheeraada intaas oo ama cabasho ahaay ama la xaliyey ama dadyaraan maa maxaad ku dari
waxyaabaha qaarkood waa siriyun lilgaaya kuma habboona iclaamka marka waxaan isleeyahay si guud shaqooyinkii meeshaan kasoo baxay ka soo baxay waxaa laga arki doonaa calaa ardi lwaaqic waxaan rajaynaya insha allahu tacala inay dhaqan galaan walaaddana way ballan qaadeen amaam al amiir ayay ka ballan qaadeen inay fulin doonaan wixii ka soo baxay ee nataa'ija shirka marka waxaan isleeyahay insha allahu tacaala wax badan oo khayra ayaa la arki doonaa insha allahu tacaala kama hordhacayo su-aasha ugu dambeysa wadanka gumaysiya ku habsaday ama si toos ha u maamulo ama si dadban ha u maamulo meelba siyuu u joogaa marka sida dadka soomaaliyeed cadowgooda loo fahansii lahaa maxaa laga yiri
arrintaas aad iyo aad baa looga hadlay dadkuna hadda wacyigooda waa u dhismay hadda waa ay fahmeen cidda duulaanka ku ah iyo cidda maciinku ah way kala fahmeen mujaahidiintu inay wiilashooda yihiin garab iyo gaashaan u yihiin kana difaacayaan cadowgan waxa weye dal iyo diinba ku soo duulay ummaddu waa ay fahmeen in halkaa laga sii wado oo lasii xoojiyo oo lasii dardargeliyana waa laga hadlay marka waxaan isleeyahay insha allahu tacaala juhuuddii hore ee socotay waa waxaan isleeyahay wax badan baa isbedeli doona horumar badan baa la gaari doonaa ummadduna insha allahu tacaala hadda kuwa wilaayaadka iska daayay xataa inta maqan baa imaan doontaan isleeyahay hadda shaqada iyo qorshaha la kala qaatay insha allahu tacaala aad baad umahadsan tahay sheekh maxamed abu cabdalla ayuu kaasi ah u waramayay idaacadda islaamiga alfurqaan rag kale ayaa noo dhiman oo maaragtay iyagana aan waraysan doonnaa insha allah iminkana waxaa iga soo hor muuqda sheekh maxamed abu usaama waligii hore ee walaayada shabeellaha hoose sheekh maxamed abu usaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu calaykum salam waraxmatullahi wabarakatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan gebagabada kulankan aad muddada u fadhiseen bayaanna waad ka soo saarteen dee madax kala duwan oo amiirka xarakada shabaab almujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubeydi ku jiran way ka qudbeeyeen natiijada kulankan maxaad ku qiimey kartaa jazaaka allahu khayran aad baad u mahadsantiin waana dhowahay natiijada waxaan ku qiimeyn karnaa horta kulanka wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan bulsho tiro badanna waa isugu timid oo ah raggii mas-uuliyiinta ah haddii walaad noqon lahayen haddii makaatim noqon lahaayeen waxyaalaha marka aadka ta'hiirka u lahaa waxay ahayd in lasoo dhigay qodobo badan oo bulshada xaggeeda ka socday iyo maamulkii iyo idaaraadkii ka socday laga niqaashay la furfuray go-aano laga gaaray isla markiina meeshaas looga go-aan gaarayoo in tanfiid loo qaata ay noqotay marka runtii waxay ahayd wax lagu farxo aad iyo aad welina ma dhicin hadda ka hor noocaas oo kale waxay noqon jirtay inay muddo maqnaato markaa kadibna ay timaado laakiin hadda waxay noqotay isla meeshii iyada ahayd in go-aankii lagu qaato tanfiidka ah waayaha dhanka kale maxaad iska tiraahdeen shisheeyaha dalka duulaanka ku jooga iyo maamulada la shaqeeya iyo ciidamada uu qortee maaragtay ku sugan gobolada dalka qaarkood wallaahi soomaalidu waxay dhahdaa sarad muuqda su-aal ka dhan xarakad shabaab mujaahidiin waxay u taagan tahay waa ximaayada diinka ilaahay subxaana wa tacaala caqiidada dadka muslimiinta ah iyo khayraadka wadankan ay dadka muslimiinta ah leeyihiin jihaada marka horeba loo taagnaa marka xarako meel isugu timid inaysan jihaad ka hadlinin waan waxaan suuragal noqon karin marka taana waxay ahayd owlawiyaadkii ku jirtay in gaalada la iska dhiciyo bulshadana waan faraynaa annaguna marka hore waa u taagnayn in haddana bulshadii marka xoogga la saaro oo been abuurka iyo marin habaabinta meesha ka socota la iska dhaafo oy bulshada usoo jeesato xaqiiqada meesha taalo oo ah in dalkoodii lagu soo duulay diinkoodii lagu soo duulay cirdigoodii lagu soo duulay difaacna ay u baahantaha maalin walba waxaad maqlaysaan hadda cabaadka ka yaraayo magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka ka tagaanaad maqlaysaan waxa ummadda muslimiinta haystaad maqlaysaan waxaas marka waxay u baahan yihiin in gacan la isaga reeba ma ahana uma baahna af keliya marka dadka ugu dambeyn maxaad ku boorrinaysaa dadka waxaan ku boorinaynaa in cizigiin iyo sharaftiina aad soo noqosataan soo ceshataan waxa keliyaad ku soo ceshan kartaan ikhwaani waxaa weeyaan ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa iyo sunnadii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyhi in la raaco in ilaahay loo hogaansamo subxaanahu watacaala maxaa yeelay arladan ilaahay baa iska leh ilaahay wuxuu doono unbaana ka soconaya wax kaloo ka socon karaayo ma jiro biidni illahi subxana wa tacaala maadaama hadafku sidaa uu yahay ummadda muslimiinta waxaanu leenahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay diinkiisa isku kaashada diinkiisa ilaahay u nusreeya wa innahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun kitaabkan qur'aanka ee liahaanaysanaya qiyaamo waana la weydiin doonaa muslimiintan lagu xadgudbaya qiyaamo waana la weydiin doonaa diinkan lagu tumanaya iyo ihaanada loo geysanaya qiyaamo waana la weydiin doonaa go-aana loo baahanya inaad ka qaadataan oo arrinka isaga aad dhidhisaan ummadda muslimiinta ahee jihaadaysa halganka ku jirta wiilashiinnii ahna aad garab istaagtaan ood gacal u noqotaan naftiinna aad bixisaan ood maalkiinna bixisaan ood wax walba aad ku deeqi kartaan juhuuddan socota wax yaraa u haragaalo way daashay way rafaadsan tahay ilaah idinkiina waana dhaafi doontaa intaa hala sabro aad baad umahadsan tahay kasocaa sheekh maxamed abu usaama waaligii hore ee walaayada islaamiga shabeellaha hoose asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekh abu sacad kusoo dhawo idaacad islaamiga alfurqaan waan dhowha jazaakum allah khayr wabaarak allahu fiikum shirkan halkan ka dhacayaad ka qayb gashay muxuu kaga duwanaa kulamadii hore oo aad ka qayb geli jirto jazaakum allahu khayr horta shirkan runtii aad iyo aad weyn buu ahaa waa shir waxaa weeyaan wax badan lagu lafaguray waa shir waxaa la dhihi karaa masiiri ah waa shir waxaa la dhihi karaa aayaha maarata dadka ummadda muslimiinta ama bariga afrika lagaga hadlahayey runtii marka shirkan waxyaaba hore oo shirka kaga bedenayaa jira wax badan oo masiirka ummadda ah ayaa maaragtay lagaga wada hadlay xilli runtii loo baahnaana waa ku soo aaday marka waxaas leeyahay waxyaaba fara badan oo mumayazaad ayu shirkan uu leeyahay ka muuqda maxaad go-aansateen marka runtii waxyaabaha la go-aansaday dee waxaa la go-aansaday masiiradan jihaadiga iyo ummaddan si loo badbaadin lahaa cadowgeeda maanta ayaa duulaankan kusoo maarata lagu soo qaaday in marata waxa weye la iska dafciyo ummaddii maaratay waxa weeyaan la kiciyo ummaddan maanta ee murtadiinta iyo gaalada dhibanayaasha u ah in aan sidaa lagu dhowran ummadda daaqadeeda ay bixiso in la dagaalamo oo wax aan waxba la reebanin baa la go-aansaday ugu dambayntii adoo fursaddan ka faaidaysanaya dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya gudaha jooga ama dibadda jooga maxay taha farriintaad u dirayso guud ahaan dadka somaliyed ku dhegeysanaya runtii waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ama ka kuliyaba maata hataa ummadda bariga afrika dhibanayaasha gaalada u ah aan waxaas leeyahay xilligii gaalo la iska dhicin lahaa ee waxa weeyaan ummadda gaalo ay ka xoroobi lahayd waa la joogaa runtii waxaan leeyahay marka ummaddan waxaa weeyaan maarata qaniya qaniya kaa fujisa runtii maanta dhibaatada oo waxa weeyaan muslimiinta gaalada ay ku hayaan wax aan jihaad ahayn yacnaa maaragtay la iskagama rogi karo wixii maarata xoog lagaaga qaato xoogun baa lagu soo lagu soo ceshan karaa marka waxaan leeyahay ummadda meel kasta ay joogaan hadday yihiin kuwa khaariga khaarijiga jira ee dibadaha jira iyo hadday yihiin kuwa maaragtay dalka gudihiisa jooga waxaan leeyahay maanta maalintii gaala la iska dhicin lahaa jamiici muxaawalaadna way ku fashilmeen runtii ani marka waxaas leeyahay waa fursad yacnaha dahabi ah muuqata ummadda muslimiinta juhuuddeeda waa inay midayso dibad iyo daakhilba runtii maanta waxaa la arkay oo laga dhargey yacnaha nimanka gaalada maarata waxa weeyaan oo hormuudka ka ah ee murtadiinta ee xasan gurguurta uu maarata uu horsocodka u yahay iyo ummadda maanta say u galahayaan waa la arkay ummaddan maanta wax u dhiman ma jiro diin iyo qiyam iyo akhlaaqiyaad wax ay reebeen ma jiro marka ummadda maanta waxaan dhihi lahaa xilliga ugu fududaa ee maanta waxa weeyaan gaalada iska kicin lahaa baan joognaa aan iska kicinno aad baad umahadsan tahay sheekh abu sacd ilaahay ha ku barakeeyo jazaak allahu khayr kuwaasi waxay ahayn mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ugu waramayeen idaacadda islaamiga ah alfurqaan kadib kulan soo gebagaboobay kaas oo aayaha ummadda muslimiinta soomaaliyeed looga arrinsanayay iyo guud ahaan muslimiinta bariga afrika shirkan oo qabsoomay gudaha bishan shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga geesta kalena bisha labaad ee sanadka laba kun shan iyo labaatan ee milaadiga wuxuu ah mid wax badan lagu lafaguray ama lagu rogrogay insha allah ciddii dhegeysigooda uu u suuro galo waxaa jiri doona waraysyo kale oo aanu la yeelan doono walaadda walaayaadka islaamiga ah waxa aanu waraysanay gebagabada kulan ay yeesheen xarakada shabaab almujaahidiin oo ay ka soo qayb galeen madaxda sare iyo walaada gobolada iyo weliba xubno kale intaba iminkana microfonka ayaan gacanta ku haystaa waxaan usii socdaa dhanka mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin wahagaag iminkana waxaa iga soo hor muuqda sheekh cabdiraxmaan abu maxamed oo ah waaligii hore ee walaayada islaamiga ah ee gedo oo ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankan ay yeesheen mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin muddadana socday islamarkaasina qodobo kala duwan lagu gorfaynayey sheekh cabdiraxmaan kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah amaa bacd waa dhowaahay aqoonaa jasaakum allahu khayran
waaya kulankan aad halkan ku yeelateen maxaa biyodhiciisu ah bismilah kulankan kulan muhiim ah oo guud ahaan muslimiinta caalamkana muhiim u ah waa khaasatanna mandaqadan soomaaliya la yidhaah oo jihaadka uu ka socda muhiim u ah buu ahaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kulan muhiim ahaa wax badan oo laga arki doono saaxadan insha allahu tacaala markii uu dhaqan galo oo acyaantii iyo afraaddii kasoo qayb gashay ay camaliyadda loo bedelaan waxaan filayaa khayr inuu noqon doono insha allah waxyaabaha talooyinka ee la isweydaarsaday ee maarata dhexalgalka kula ahaa ee awal aad uurka ka qabtay meeshana la iskula qaatay maxaa ka mid ah
waa badan yihiin wax la koobi kara ma aha waxyaabaha laga hadlay waa waxyaabo fara badan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in la qaatay jihaadka maanta inuu jihaad u noqdo oo dadka muslimiintoo dhan jihaad u yaallo u yahay mirihiisa iyo waxgalkiisana ay wada leeyihiin dadka muslimiintana maogti loogu baaqayo inay jihaadka mushaarikeeyaan dulliga iyo gumaysiga iyo wax dul saaran inay iska qaadaan waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid ahay lasla soo qaaday laiskuna afkartay nin mas-uul ah oo gobol madax ka soo ahaayaa tahay haddeerna xaaladaha waad u dhuun dalooshaa dadka marka la hogaaminayo ama madaxda loo yaha waxyaabaha la xidhiidha ee laisla soo qaaday xalkan u baahan maxaa ka mid ah
wallaahi jasaakum allahu khayran wax badanaa laga hadlay oo ay masaaliixdii ummadda ah hadday tahay dhanka dee waddooyinka iyo maraafiiqda caamka ama jidadka iyo biyaha iyo waxyaabaha ummadda maslaxadeed caafimaadka hadduu yahay hadduu yahay biyaha hadday tahay waddooyinka iyo duruuqda hadday tahay ayu jaanib hadday tahay dacwada iyo diinka in khayrkii dadku la gaarsiiyo haddii ay tahay thaqaafadan oo qarbiga ah in maanta laga gudbo oo thaqaafo islaami ah dadka tacliimtoodii wax lagu bara waxyaabaha laga hadlay ayu jaanib oo dadka muslimiinta anfacaya wax aad tiro badan weeyaan aad baad umahadsan tahay iminkana waxaa horteeda kasoo muuqda sheekh suldaan maxamed aale maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin islamarkaana ka mid ahaa dadkii hormuudka u ahaa shirka halkan ka dhacay ee qodobada kala duwan ee looga hadlay sheekh suldaan marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan bismillah alxamdulilah waxda wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah sala allahu aleh wasalam waa ku dhowa alfurqaan maxaa ugu waaweyn qodobada ka soo baxay ee shirkan halkan aad ku yeelateen oo muddada aada lafa gurayseen
alxamdulilah waxaa ugu weyn qodobadii ay ku shaqayn lahaayeen mataqan wilaayaadka oo mataqana maarata maxay tahay shaqadooda dhan ay khusiisay taasaa ugu weyneed waayahay marka qodobadaas waxay ahayn qodobo muddo laga fikerayay ama la falanqeynayay waxay ahaayeen laba qaybood bay ahaayeen qaybo waxay ahayd waxa lahaa wixii mashaakil iyaga haystay oo ay ka warrameen oo wixii laga qaban karaya laga qabtay dhammaantood la xalilay qayb talabaadna waxay qaraaraadka ay ku shaqogeli lahaayeen iyo qaabka u shaqayn lahaayeen si fiican baa loo qabtay waxaana loo kaloo loo doortay bedelkii bedeli lahaa sheekhii muxuu ahaa maarata maxamed mire raximahullah shahaad allah ka aqbalo oo isagana mataqaana loo doortay waali walaadka kulankan maxaad ku qiimey kartaa muxuu kaga duwan yahay kulamo badan oo goobjoog aad ka ahayd oo badankoodna ama qaarkoodna aad qabanqaabayaashooda ku jirto alxamdulilah alxamdulilah rabbi alcaalamiin kolley kulamada jira iyo mataqaana maxaa horaan usoo marray iyo kan waxay ku kala duwanaayeen kan waxaad moodaa marxalad inuu kusoo beegmay kala guura oo waqtiga takhyiirkana mataqaana waxyaaba tiro badan baa isbedelay in ilaa yuqayir ma biqomin xataa yuqayir ma bianfusihim waxaad moodaa nufuusta dadka meesha joogay iyo walaadda iyo mataqaana qararada la qaadin dhammaantoodba inay saaxada si fiican u khuseyn doonaan wax ka bedeli doonaan insha allah haddii la yidhahdo marka bedel u iman doona insha allah waayahay bayaan baad ka soo saarteen shirka maxay tahay fariinta u gudbanaya bayaankaani ee shacabka soomaaliyeed alxamdulilah bayaanku wuxuu mataqaanaa si wanaagsan u taabanayaa dadyoga muslimiinta ah ee mataqaanaa soomaaliyeed wuxuuna tusayaa waddada keliya ku badbaadayaan inay tahay ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada kaasoo ah alkitaab wasunna inay ku badbaadayaan taa bedelkeedana waxaan ahayn oo ay ku badbaadayeen markaa ma jirto dadkuna waxay raadinayaan siday ku badbaadi lahaayeen marka ilaahay wuxuu inoo sheegay shayga keliya lagu badbaadayaa inuu yahay shareecada taasaan xarakadu ummaddu dhan ugu baaqday oo alle ka yeeli maayo diin kale iyo shareeco kale inay raacaan iyo xitaa cuquushooda haddii xitaa wax kastoo fiican u tilmaanto tay ku badbaadayaan ma gaarayaan waxay gaarayaan markay kitaabka qaataan oo ilaahay uu kaamil alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina ilaahay wuxuu dadka uga raaliyahay waa islaamka ina diina cinda allahi alislaam ilaahay wuxuu ogolyahay dadka inay diin ahaan u raacaan oo shareec ahaan u raacaan oo noloshooda ay ku xaliyaan waa islaamka waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofka islaamka waxaan ahayn dalbana ilaahay ka yeeli maayo marka halkii keliya ku badbaadi lahaayeen oo halkan yaallay ayaa maarata maxay ahayd oo cuduradooda dhan daweyn lahaa waxaa jirta cudurro dadku ay u caali waayeen oo haddana haya marka wax alla waxay ku dawoobi lahaayeen xarakadu gacantay ku haystaan waa kitaabka ilaahay marka inay hadda soo noqdaan dhibta ay maanta ku jiraan saa ugaga baxaan aad baad umahadsan tahay sheekh suldaan maxamed aali maxamed ayuu kaas ahaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa ila jooga madax kala duwan oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay ka qayb galeen shir halkan ka dhacay kaa oo lagu gorfaynayey ayaha ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyo guud ahaanba muslimiinta bariga afrika shirka intiinii na dhegaysatay ay horey ula socotay waxaa ka soo baxay bayaan wuxuuna u dhexeeyey hogaanka sare xarakada shabaab almujaahidiin iyo maktabka siyaasadda iyo walaayaadka oo ay hormuudkiisa ka mid yihiin walaadda ama madaxda gobollada sidoo kale mas-uuliyiin kalena ee wa ay joogeen maadaama kulanka oo muddo socday uu iminka soo gebagaboobay qodobo muhiim ah oo dhaxalgal ahna laga soo saaray aad bay u faraxsan yihiin waxaana qaarkood oo aan la sheekaystay ay ii sheegeen in ay ka go'an tahay taabagelinta ama dhaqangelinta go'aanada shirka ka soo baxay haddaba qaar ka mid a ka qaybgalayaasha shirka ayaanu wareysanaynaa waxa ugu horeeya sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin sheekh xasan marka hore kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan jasaakum allahu khayran aad baad u mahadsantiin waana ku dhowa baaraka allahu fiikum kulankan aad yeelateen oo dhowr iyo tobanka habeen socday natiijadiisa maxaad ku qiimeyn kartaa waxaan ku qiimeyn karaa natiijo wax ku oola inay tahay natiijo ummadda muslimka ee soomaaliyeedda dhan kasta ka dhaawacan insha allahu bogsiin doonta inay kasoo bixi doontaan rajeynayaa waxaan rajeynayaa natiijo aada u qiimo badan oo runtii saaxada maanta wax ka bedeli doonta ayaa kasoo baxdaya qodobada ugu waaweyn oo aad is leedahay alla ilaahay bartii loo baahnaayaa la dhigay maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah ummadda in dacwada la gaarsiiyo diinka ilaahay subxaana wa tacaala la baro jahliga ummadda in laga saaro ummadda iyo midnimadeedii iyo waxaa weeyaan in la ilaaliyo la isku keeno waxaan isleeyahay qodobo ugu waaweynaa waxaa ka mid ah yacnii waxaa weeyaan ummadda in maaragtay laga shaqeeyo horumarkeedii caafimaadkeedii tacliinteedii waxaa weeyaan yacnii waxyaabaha ijtimaaciyan ay u baahan yihiin wadooyinka in la hagaajiyo loo hagaajiyo dhulka ay mari lahaayeen tacabka iyo horumarintiisa qodobo wax ku ool oo runtii aada u qiiman badan isleeyahay waa ka soo baxeen meeshan dhanka iska dhicinta shisheeyaha dalka duulaan ku jooga iyo ka waran sheeg maamulada asigu u dhisay maxaa laga yidhi
waxaa laga yidhi qadiyaddaas in dagaalka ama jihaadka ka dhanka ah shisheeyaha iyo gumaysiga iyo kufriga caalamiga in la dardargeliyo halkii uu joogay uu kalaba la xaadsado oo waxaa weeyaan dabkiisii dogoba adag oo waaweyn in la geliyo dhiig cusub in lagu shubo jihaadka ilaa cadowga waddanka iyaga haysta ee daalimka dulmiga ku yimid meeshan yani kufriga dalka laga saaro ummadduna la abaabulo caalamkeedii iyo maaragtay waxgaradkeedii iyo geesigeedii iyo halyeygeediiba in la abaabulo dagaalka la dardargeliyo ayaa ka mid a waxyaabaha meesha lagu qaatay shaqadii hore loo hayana insha allahu la dardargeliyo biidn illah ma isweydiisan intaad kulanka u fadhiseen sida guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo xarakadu ay isula jaan qaadi karaan oo ay hal mara meel uga soo wada jeesan karaan cadowgooda horta annaga waxaan ka midnahay dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna annaga naga mid yihiin wiilashoodaanna dibadna kama imaan meel kalena kama imaan iyagaan dhex joognay diinkaan bari jirnay macalimiin dugsi baan u hayn imaamyo masaajid baan u hayn kutubtaan u akhrin jirnay tufta tahliishaan u haynay waa u ducayn jirnay kaalin baan kaga aadanayn markii diinka loo yaabayna waan isugu yeernay oo waxaan dugsidii qur-aanka loo yimid lanno mar kasta oo ummadda diinteeda loo yaabo culimmadeeda ayaa inqaadin jirtay nin siyaasioo dibadda ka yimid dhexda u xiran weligeed ma inqaadinin ilaa iyo sayid maxamed ka soo bilaawel axmed goori culimmada inqaadin jirtay marka dadka iyaga annagu waxaan lahayn ul iyo diirkeedii ayaan nahay marka insha allaahu waxaa naga dhexeeyey shaqo joogto ah nuqabada iyo culimmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan leenahay insha allahu biidn illahi tabaaraka wa tacaala intii aan isku ogeyn baynu insha allahu biidn illaahi aan dardargelin doonnaa habka ay maaragtay isula jaanqaadi karaan waxaa weeye in ummadda la yidhaahdo ninkii ay barbarkiisa ka fakataa waa bakay la qaleen horey iskula jaanqaadsaneen isla jaanqaadid cusub kale damba jirto horeybaa wiilkoodii iyo maalkoodii iyo hantidoodii waxooda ay jihaadka u siin jireen maxay tahay fariinta aad u dirayso dadka ka tirsan ee xarakada shabaab lmujaahidiin hadday ciidan yihiin hadday yihiin wulaad ama madax gobollo oo qaar baa jiray oo maqnaayo inkastoo ay fogaan arag kaga soo qayb galeen shirkas iyo ragga degmooyinka madaxda ka ah xisbada dadku way badan yihiin waxaa jira nuqubo ama nabadoono culamaa udiin ana halkan idinla joogo marka maxay tahay fariinta aad u dirayso ayaga raggaas jazaahum allahu khayran culimada nuqabada mujaahidiinta hogaankoodii saraakiishoodii kuwa dhexe iyo kuwa hoose wulaad aan ka soo qaybgelin halka kan kuwa degmooyinka jooga dhammaantood waxaan leeyahay meesha aad ka haysaan meel ka sarraysa ka haya waxaaniyan dhulka idinka oolinee kor wada qaada oo waxaa weeye diyaargarooba dalka in la xoreeyaa la rabaa cadowgana laga saaro kor wada haaya dadka isle maanta waxaa weeyaan rag baa kaaga aadanoo howshaanu waxa kaaga aadanay ma jiraan waxaa weeyaan qof kasta oo maanta shirkan ka maqan waxaan leeyahay shaqaa soo baxday waxaa weeyaan gunta dhiisha ha iskaga dhigo kor ha loo qaado dalkaan xoraynaynaa ilaahay idankiis ha la diyaargaroobo ilaahay subxaana wa tacaalana aan isku xirno waxaa weeyaan heegan buuxa ha la galo amiirkeenaana dee iclaamiyey dadku in jihaadku ay dardargeliyaan kor loo kaco insha allahu biidn illah dadkaan la kulnay waxaa ka mid ah sheekh xuseen cali fidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab lmujaahidiin sheekh xuseen marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan barakallahu fiikum badhawa shirkan muddada idiin socday maxaad ku golfayseen shirkan muddada noo socday alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan ay ka soo qayb galeen wulaadda walaayaadka islaamiga ah iyo makaatibta si guud waxaa lagu gorfeeyey siyaas sharciya oo ummaddan muslimiinta lagu dhaqayay iyo tadbiiq shareeca iyo waxaa lagu gorfeeyey wax allaale wixii dadka muslimiinta lagu maamulayay oo markaas wajiih ah haddii ahaa lahayd waxa nolosha bini aadamka dhan uu ku tirsan yahay oo dhan haddii ahaa lahayd jihaad fii sabiilillaahi oo maanta meesha ugu fiican maraya oo geeska afrika ka maraya haddii ahaa lahayd ma garanaysaa mustaqbalka ummadda iyo meesha loo hagayo dhinac walbaba lagu rufeey
waaya waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxay aada la dhacsan tahay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah runtii tawaaduc iyo walaalnimo iyo ukhwatul iimaan oo aad u saa'iidoon ka dareemay waxaa kaloo misyada uu lahaa ilaahay subxaana wa tacaala meelaha lagu shiro oo adduunka looga shiro oo soomaaliya ay ka mid tahay geeska afrika ay ka mid tahay meel walba qolo walba qolay ka baqda annaga meesha aan joognay ilaahi subxana watacala umaa ka baqay meel amni iyo istiqraar aad u wanaagsan bay ahayd horta marka koobaad marka labaad ahamiyadda iyo waxyaabaha oo ka soo baxay wuxuu ahaa oo lagu gorfaynayey in dadkan muslimiinta ah geeska afrika oo dhan ku nool mustaqbalkooda iyo dadnimadooda iyo diintooda in laga hadlayey iyo sidii loo wajihi lahay gumaysigan in laga qaado dadka muslimiinta dhibaatada iyo gumaysiga guracana ku jira in laga qaado laga dulqaado taa macnaheedu waxaa weeyaan in lasii labalixaadiyo ama lasii labajabaaro dagaalka dhanka ciidamada shisheeye dalka jooga iyo maamulada shisheeye uu dalka dhis si wanaagsan aad baad umahadsantahay waa sidaa sida ma garanaysa maadaama ay u jabeen military ahaan iyo iqtisaadi ahaan iyo iclaam ahaan iyo siyaasi ahaan intaba ay u jabeen insha allahu tacaala mar dhow waa la israacinaya waxyaabaha inta ugu yar hadda waad ogtahay gobolada dhexe wixii laga qaaday xamaladii la dhihi jiray gurgurta ugu qaaday waa soo jabay waxaad ogtahay khilaafaadka meesha ugu dambeysa xagga siyaasadda ay ka joogaan meesha ugu dambe ugu liidatay maanta joogaan oo ay iskhilaafsan yihiin marka meesha ugu dambeysay joogaan marka wax insha allahu tacala la israaciyo jihaadkana la balixaadiyo weeye waxa aan meesha go-aanka lagu gaaray oo go-aanad ka soo baxay aad baad umahadsantah kaas wuxuu ahaa sheekh xuseen cali fiido oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin